mas-uuliyiin u hadashay dowladda wadanka masar ayaa sheegay in uu burburay wadahadalkii u dhexeeyey dalalka masar suudaan iyo etoobiya ee ku aadanaa muranka biyoxireenka ahy dowladda etoobiya ka dhistay webiga nile iyo muddada ay buuxinayso wariyaha v o eda ee qaahira xuseen cismaan saxnuuni ayaa warbixintan noo soo diray dowladda masar ayaa xaqiijisay in ay guuldareysteen wadahadaladii biyoxireenka ethoobiya ee u dhexeeyey dowladaha masar suudaan iyo ethoobiya wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda kaahira saamix shukri ayaa u sheegay tv-ga qaranka dalkiisa in ay fashilmeen waanwaantii u dhexaysay dalalka masar suudaan iyo ethoobiya sidoo kale warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda masar ayaa lagu sheegay wadahadaladii u socday xukuumadaha kaahira khartuum iyo adis awoba in ay guuldarayseen ayadoo aan ka soo bixin wax natiijo ah oo xal u noqon kara xiisadda biyoxireenka ethoobiya dowladda masar waxay quudaraynaysaa in wadahadallada dib ay u bilowdaan marka hoggaanka midowda afrika ay la wareegto dowladda kongo ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda kaahira dowladda masar ayaa sheegtay sida daruuri ay u tahay in heshiis qaanuuni ah ay gaaraan saddexda dal ee ku murunsan biyaha webiga naila ka hor inta aysan dowladda ethoobiya aysan buuxin kaydadka biyoxireenkeeda hadalka ka soo baxay xukuumadda kaahira ayaa imaanaya xili weli dowladda ethoobiya ay ku adkaysanayso in ay sii wado buuxinta biyoxireenkeeda bartamaha sanadkani sidoo kale dowladda suudaan ayaa dhowaan ugu baaqday qaramada midoobay midooda yuruba iyo dowladda maraykanka in ay soo farageliyaan xiisadda biyoxireenka ethoobiya si loo gaaro heshiis rasmi ah arbacadii lasoo dhaafay ayay dowladda ethoobiya sheegtay in ay bilaabayso bisha juulaaya ee sanadkani marxaladda labaad ee buuxinta biyoxireenkeeda taasoo si weyn walaac ay ugu muujiyeen dowladaha masar iyo suudaan wadahadallada u dhexeeyey dowladaha ku murunsan biyaha webiga naila ayaa soo bilowday tan iyo markii ethoobiya ay bilowday dhismaha biyoxireenkeeda sannadii waxaana garwadeen ka ahaa dowladda maraykanka iyo ururka midooda afrika xukuumadaha kaahira iyo khartuum ayaa u arkaa biyoxireenka ethoobiya mid saameyn xun ku yeelanaya qulqulka biyaha ay ka helaan webiga naila halka dowladda ethoobiya ay sheegtay in biyoxireenkeeda uu yahay mid horumarineed oo ay ka dhalinayso koronto xuseen saxnuuni v o a qaahira